asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsane muqdisho kusoo dhowaada warka subax qodobada saakay ku dhegeysan doontaanna waxaa ugu waaweyn habeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya howlgalay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay fuliyeen inta lagu guda jiro gudaha toddobaadkan gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka uu guddoomiyey kulan gaar ah oo uu ka qaybgalay ama ay ka qaybgaleen georgi cone oo ah ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee madaxa xafiiska u n oja isbitaalka marwa fertility oo xusay maalinta bacriminta adduunka faahfaahino ka soo baxayo howlgala ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka galgaduud gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo saxiixay buugga taxsida allah u naxariistay sheekh ismaan xidig wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya iyo gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka oo kula miro dhalah la qaatay hay-adda qaxootiga adduunka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega triaas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale habeen subax wanaagsan dhegeystayaal intaad maqasheen waa qodobada ugu waaweyn warka subax ee dalsan kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadlay howlgallo ballaaran oo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasina ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya howlgalladaasi oo afhayeenku uu sheegay in guule laga gaaray islamarkaasina ay ciidamada dowladdu ay ku qabsadeen deegaano ay horey gacanta ugu hayeen al-shabaab waa kan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga arrimahaasi ka hadlaya waxaan ugu shukrinaynaa ilaahi subxaana watacaala waxaan ugu shukrinaynaa guushii una gaarsiiyey asbuucyada lasoo dhaafay jabkii weynaayo khawaarijta al-shabaab lagu gaarsiiyey gobollada kala duwanee dalka waxaan u mahad celinaynaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan jubbada hoose iyo ciidanka daraawiishta jubbaland oo cibaadaystay oo u aaray qof kasta oo soomaali ah ama qof kastaoo muslim ah oo xaqdarre ay ku dileen khawaarijta al-shabaab asbuucan waxaa u aaray dhexdiisa ciidamada qaranka mujaahidiinta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta jubbaland waxaan leenahay ma laa yashkuru inaas laa yashkurullah qofka aan dadku mahad celin ilaah uma mahad celiyo waa idin mahad celinaynaa waa idin duceynaynaa waa idin bogaadinaynaa howlgalkaas halkaas ka dhacay weerarka gaadmada inay soo qaadaan damceen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwa daraawiishta jubbaland ay fashiliyeen ayaa waxaa lagu gaarsiiyey khasaaro laba boqol oo maleeshiyaada ku dhow markii laysku daro dhimashada iyo dhaawaca iyo maxaabiista oo isugu jiro soomaali ajaanib waxaan leenahay marka qof kastaoo soomaaliya oo dhibana u ah khawaarijta al-shabaab ha ku bishaaraysto jabkii gaara khawaarijta al-shabaab sidaasoo kale xudur meel u jirta labaatan kilomitir ayaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada sagaalaad qaybta lixdamaad waxay ku cibaadaysteen dhagarqabayaal ka tirsan khawaarijta al-shabaab halkaasna waxaa lagu dilay horjoogayaal iyo dhagarqabayaal ayaa lagu dilay waxaana lagu furtay hub sidaasoo kale markii jubbada hoose dib ugu laabto waxaa lagu furtay hub ka badan boqol qoray oo isugu jiro xoohay hoobiyaal aaka forty seven iyo bkm iyo sabanno ayaa halkaas lagu furtay waana lagu cibaadaystay waxaan rabnaa marka inaan shacabka soomaaliyeed guulaha aan gaarayno ay ogaadaan ciidamadan ay ugu mahad celiyaan sababtoo ah waxaa ciidan u yihiin ayaga waxay difaacayaan waa ayaga waxay difaacayaan waa nafta iyo maalka iyo cirdiga ummadda soomaaliyeed ayay difaacayaan ayagoo fartoomaya xadiiska nabiga caleyhi salaatu wasalaam man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid man qutila duuna cirdi fahuwa shahiid man qutila duuna maali fahuwa shahiid qofka isagoo difaacanaya nafsadantiisa la dila waa shahiid qofka isagoo difaacanayo maalkiisa la dila waa shahiid qofka isagoo difaacanayo cirdigiisa la dila waa shahiid ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada waxay difaacayaan iyo xoogaga difaaca deegaanka oo ah dad shacab ah oo isu xilqaama inay cadowga iska dulqaadaan waxay u halgamaan waxay tahay inay la dagaalamaan khawaarijta al-shabaab sidaasoo kale horjoogayaal ayaa iskusoo kala dhiibay ururka labaatani lixaad guutada lixaad qaybta lixdamaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed horjooga lagu magacaabo horjooga maxamed cabdi caraaye oo dhowr iyo toban sana ka tirsan khawaarijta oo maaliyadda u qaabilsanaa ku magacaabna kuntawaarey ayaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ku sugan buulamareed isku soo dhiibay sidaasoo kale horjooga lagu magacaabo khaliif oo ayaa isku soo dhiibay guutada saddexaad qaybta labaataniyo toddobaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed horjoogayaashii maalmahan ugu dambeysay soo dhiibayay ahayd asbuucan waxaa ciidanka waxaa shacabka soomaaliyeed farxad ugu filan guulihii laga gaaray bakool iyo jubbad hoose asbuucii lasoo dhaafana waxaa farxad ugu filan hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo galguduud guulihii laga gaaray asbuucan soo aadan waxaan rajeynaynaa in jab weyn lagu gaarsiiyey khawaariijta al-shabaab waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka xooga dalka soomaliyeed waxay usoo jeesteen sida idin baabi'i lahaayeen idin xasuuqi lahaayeen intii aysan gacanta geesiyaasha idin soo gaarin shacabka iyo dowladnimadiina dib ugu soo laabtay aada umahadsantiin wabilahi towfiiq
waxaa dhegaysateen afhayheenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya islamarkaasina ka hadlayay arrimo la xiriira howlgalladii iyo gulufka militari ee karana al-shabaab ee dalka ka dhacay toddobaadkan xarunta marwa fertility center ayaa waxay qabatay munaasabad lagu xusayo maalinta bacriminta casriga ee adduunka oo shalay ku beegneed shan iyo labaatanka julaay si kor loogu qaado wacyiga bulshada soomaaliyeed ee ku aadan howlaha bacriminta ayaa maanta munaasabad ballaaran oo lagu xusayey maalinta bacriminta casriga ee adduunka ee loo yaqaano i b f oo ku beegan shan iyo labaatanka julaay lagu qabtay xarunta rajada qoyska ee marwa fertility center xarunta marwa fertility oo caan ku ah arrimaha caafimaadka qoyska ahna isbitaalkii ugu horreeyey ee dalka keenay nidaamka bacriminta casriga oo soo qaban qaabisay munaasabadan islamarkaasina ay kasoo qayb galeen dhakhaatiirta isbitaalka marti ka socotay shirkadaha waaweyn ee dalka dhalinyaro iyo marti sharaf kale ayaa kusoo bandhigtay dadaalka uu isbitaalka marwe ugu jiro in la helo cunugii ugu horreeyey ee ku dhashay nidaamka bacriminta casriga ee i v f gudaha soomaaliya iyada oo laga duulayo in xal loo helo cabashada bukaano badan oo dibadda u aadi jiray adeegyada i v f iyada oo ay xusid mudan tahay in isbitaalku u adeegay bukaanadii ugu horreeyey ugu horeyn cabdiraxmaan oo ka mid ah maamulka isbitaalka ayaa kelmad soo dhoweyn madasha ka jeediyey dhammaan waa islaamayaa marti sharafka kasoo qayb gashay dhammaan shaqaalaha dhakhaatiirta qof walba waxaan ku salaamayaa magaca iyo marka uu ku fadhiyo meeshaan mar kale waxaan leeyahay soo dhawaada xafladeedana waa noo furan tahay insha allah waxaan ugu talagalnay maanta ay tahay i k f-ka waana rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo cunug ugu horeeya oo ku dhasha inaan sidaan oo kale si ka fiican ugu dabaaldegno aana noqono mas-uuliyadda isbitaalka qaatay ugu horreeyey waa mahadsantihiin soo dhawaada gacmo furan insha allah intaasi kadib doctores xabse cali maxamuud oo ah madaxa qeybta i v f ayaa sharaxday waxa uu yahay i v f ama waxa ay soomaalidu u taqaano bacriminta xuseydo maalinta adduunka i v f ee ku beegan labaatashanta julaay sanad walba qof kastoo masarkiisa iyo maqaamkiisa ku salaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu i v f ama invitro fertilization ama soomaali si u taqaano bacrimin waxawaaye xakaminta tikniyada ugu dambeysa hadda casriga la isticmaalo oo kusaacidayso lamaanaha oo ilmo la-aanta hayso amase normal ilmo dhali waayo kuwaasoo ka cabanayaan infertility ha ahaato brimer ama sekandary anwaaceedu kala duban tahay laakiin intii kacabanaysa waxawaaye waxay u tahay rajo oo siinayso inay ubad helaan haddaad gadaal u laabano waxyada barnaamijkan i d f-ka fikradiisa waxay kasoo bilaabatay kun sideed boqol iyo sagaashameeyada markii calim jerman la ahaayo oo rodolf la dhahaayo fikrad kusoo dhacta oo dhahay matragreyno inaa human x fertilishankeed ku sameyno indaa laab laakiin fikrada ahayd maysan lagu gooleysanin kun sagaal boqol iyo sideetameyad kun sagaal boqol iyo afartanka ilaa kun sagaal boqol iyo kontonka caalam cilmo culimo balaaweyn inay baaraan u dhahaan fiirino sahan qaadano oo fiirna hadday possible tahay tikniga anaa la isticmaal iyo inkale laakiin muxaawalada ugu horeysay waxay ahayd kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalka markii caalin british oo edward la dhahayo bilaawo inuu sameeyo wuxuu ku sameeyey rabbit ama bakayle isumad u taqaano laakiin si daro waa lagu guuldareysad markaas guulin kuma imaanin laakiin still keep going ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobaadii markii cunuga ugu horreeyay tikniga ku dhashtay waxay ahayd female baby ahayd oo dhaxa loo bixiyo lowis loo bixiyay ku dhashatay wadanka u k isbitaalka oo markaas tiimka sameynaya ahaa edward iyo tiimkiisa kaas adduunka waay marka min science timekaas ilaa hadda hadda xisaayaadka ugu dambeysa daarid waxay sheegaysaa inuu around eight million baby ku dhashtay tiknigan oo hadda lifeka ah so haddaa soomaaliya imaano macalasaf yani tiknigaasi laadawa haddaa dib u fiirna ixsaa'iyaadka soomaaliya sheegayso in fertilityga ee soomaaliya ka jirto waa wax la qaadin karo ama daatada sheegayso waa hore intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay mid kamid a martidii lagu casuumay munaasabadda ruuxaddeen oo dad badan oo waxaa laga yaabaa weli isbitaalaadka aada uma aanaan fahmin oo xitaa isbitaalka marwalfa jiirow hebel sii gelayo markii la yidhaah koofi inaan madaxa gashanaa laga yaabaa inaan koofiyaha iska dhigi doonaan rajaynaynaa Eh, dhammaanteen eh, caafimaadku eh, runtii waxaan is leenahay wax laga xishooda maaha waa wax wanaagsan bulshada wax weyn u qabta Eh, waaba rajaynaynaba in nagala hela qaarkeen inay dhahaan warniho xitaa annaga waa caafimaad qabnaa annaga waa caafimaad qabna ilmaha in naloo sameeyaan rabnaa oo ilmuhu bannaanka noogu dhashaan qaarkeen inay sameeyaana laga yaabaa aad iyo aadaa umahadsan tihiin sidoo kale waxaa goobta hadal ka jeediyey doctor brofesor maxamed axmed muuse oo ah doctoorka qaybta i v f ka فعلا ما طبيعية غالبا دي الثلاثة أشياء اللي احنا بنهتم بها فالتغذية دي برضو جاد عشان تحل الإشكاليات الموجودة عند الرجل ولكن التقنية مشت أكثر يعني يمكن سنة 93 ولا كده تطورت بصورة يعني حلت مشكلة لدى الرجل اللي اللي عنده قس وقد يفتكر انه هو قادر على الانجاب نحن عارفين القس يمكن يكون فيه سائل منوي لكن intaasii kadib waxaa munaasabadda soo xiriiray agaasimaha guud ee isbitaalka marwe fertility center doctor nuur axmed xuseen isagoo ka hadlay asbaabaha ay maanta munaasabadani u qabteen marka xafladan oo ah xaflad eh, munaasabad lagu dabaaldegayo ama lagu xuseeyo eh, maalinta bacriminta casriga ee adduunka waxaa- waxyaabaha ahdaafta aan ka leenahay ku jira waxaa ka mid ah bul- bulshada soomaalida inaan wacyigeeda wax ka bedelo invertilitygu inaysan istigma ahayn inaan qofka lagu faquuqin inaan qofka lagu dhibaataynin weli bulshada soomaalida bulshada soomaaliyeed weli eh, dhalmala-aanta ama xaaladaha iyo cilladaha dhalmala-aanta la xidhiidha stigmay leeyihiin waxaana yidhaah waxaa dhacda bukaanada aanu ku guulaysano markaan ku guulaysano waxaan samaynaa kaar baan siinaa kaarkaasi waxa weeye qofku ilaah nagu guuleeyey intii la daweeyo dhakhaatiirtu daweeyaan eh, ilaahay uu uur siiyo ama ku arsaaqo ilmo waxaan siinaa kaar ay gabadhu adeeg lacag la-aana ku helaysa muddada ay uurka leedahay marka kaarkaasi waxaa la keenaa xafiisyada maamulka la keenaa qofka lagu siiyaa gabdhaha qaarkood waxay noo yimaadaan iyagoo ooyaya noo yimaadaan iyagoo ooyayo ayay noo yimaadaan sababta waxa weeye bulshada ayay dhib badan ku qabaan bulshada ayay dhib badan ku qabaan bulshooyinka guud ahaan sharcigana isku mid weeye oo waxa weeye way nagu badan tahay su-aasha waxaa laga yaabaa wiilkii gabadha markay isguursadaan laba bilood iyagoon isqabinba in su-aasha lagu bilaabo aha cindakum shunuu bigiitum talaata yani saddex ma noqoteen uur ma ma leedahay gabadhii wax ma kuu leedahay ninkii lagu dhaho yani xoogaa su-aalaha nooca waa badan yihin arrintaa waxay keentaa stig bay keentaa marka bal in bal wacyiga bulshada soomaalida kor loo qaado cabduqaadir cismaan nuur dalsan t v muqdisho
warkii subaxa saaka kala socoteen dalsan f muqdisho khiyaartan dhegaysatay waa nageyntaa warkankiisa xiga nabadgelyo
wararka la haysa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel